galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacaddayada galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington
waa galab sabti ah bisha febraayo waa afar iyo labaatan sanadka labada kun sideed iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitriban iyo bogga v o a somali dot com idaacadda galabtana waxaa idiin daadihinaya jacfar kukaay iyo anigoo ah maxamed colaal xasan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid a khasaaraha ka dhashay qaraxyadii iyo weeraradii xalayto ka dhacay magaalada muqdisho oo kordhay waxaa istaalka seexinay sagaal bukaan oo afar ka mid a ay ahaayeen dhaawacyo culus tirada dhimashadana loo keenay istaalka ayagoo dhintay waxay isku noqonayaan guud ahaan sagaal iyo labaatan laba ka mid ah istaalka ayagoo hawlihii caafimaad loo wada ay ku dhinteen sababo jira awgeed
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan warbixin aanu ku eegayno geerida iyo taariikh nololeedka allah u naxariistay waryihii v o eda ee magaalada muqdisho axmed xasan colaad oo xalay ku geeriyooday magaalada muqdisho
axmed anigu waxaan ahaa qofkii ugu dambeeyey oo ka tirsan v o eda shaqaalaheeda oo ay axmed wada shaqeeyaan maalintii khamiistii axmed maalintaa horta waxaa iga muuqday daal badan wuxuu sheeganayay xanuun waa dareemaysa qof xanuunsan inuu yahay
waxaa kaloo aannu idiin haynaa barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii dunida tirada dhimashada qaraxyadii mataanaha ahaa ee xalayto ka dhacay magaalada muqdisho ayaa sii kordhaysay iyadoo inta badan meydka la geeyey mid ka mid a isbitaalada magaaladaasi wariyaha v o eda ee muqdisho ayaa ku soo waramaya in la xaqiijiyey geerida soddon iyo afar ruux oo labaatan iyo toddoba ka mid a iyagoo meyda la geeyey isbitaalka madiina halka laba ka mida dhaawacii isla isbitaalkaasi la gaarsiiyeyna ay geeriyoodeen waxaa kaloo ay dowladda soomaaliya soo bandhigtay meydka shan ruux oo ahaa maleeshiyadii weerarka soo qaaday qaar ka tirsan wakaaladaha wararka caalamiga ah oo soo xiganaya sarkaal ka tirsan ciidamada booliska soomaaliya ayaa sheegaya in dhimashadu ay intaa aad uga badan tahay oo ay gaarayso ilaa iyo afartan iyo shan ruux qaraxyada iyo weerarka waxaa ku dhaawacmay ugu yaraan soddon iyo lix ruux oo la kala geeyey qaar ka tirsan isbitaalada magaalada muqdisho ururka al-shabaab ayaa sheegtay weeraradaasi waxaanay sheegeen inay ku dileen tobannaan ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya waxaa jira burbur xoogan oo ka muuqda dhismayaasha ku yaala aagga ay qaraxyadu gilgileen oo ah goobo aad ugu kala dhow madaxtooyada soomaaliya iyo xarunta hay-adda nabad sugidda qaranka soomaaliya
dalka jabuutina waxaa lagu dhawaaqay natiijada kumeelgaarka ah ee doorashadii baarlamaanka ee dalkaasi shalay ka qabsoontay xisbiga talada haya ee madaxweyne ismaaciil cumar geele ayaa helay siddeed iyo konton kursi oo u dhigantay wax ka badan sagaal iyo siddeetan boqolkiiba halka mucaaradku ay toddoba kursi oo u dhiganta wax ka yar shan boqolkiiba ay heleen codaynta doorashada baarlamaanka ayaa dhacday iyadoo xisbiga ugu weyn isbahaysiga mucaaradka ee m r d uusan ka qaybgelin mucaaradka ayaa toddobada kursi ka helay caasimadda jabuuti oo inta badan shacabka dalkaasi ay ku nool yihiin qaar ka mida mas-uuliyiinta isbahaysiga mucaaradka ayaa doorashada ku tilmaamay mid ku dhacday si aan xalaal ahayn u m b waxa uu urursaday waa xisbiga talada haye guushii ugu weynayd guushaasina waxaa u suurageliyey iyagoo lixda degmo doorasho ee jabuuti ay saddex ka mid a ay kula baratameen musharixiintii mucaaradka musharaxiinta mucaaradka ayaa ka baratamay cartaa oboq iyo diqil oo keliya halka musharaxiinta xisbiga talada haya ee u m p ay keligood ka ordayeen cali sabiix tojore iyo jabuuti
saddex sharikadood oo kale ayaa sheegay inay joojiyeen barnaamijyada xayeysiinta hubka xilli uu sii xoogeysanayo cadaadiska ah in sharikaduhu ay xiriirka u jaraan warshadaha hubka soo saara kadib toogashadii toddobaadkii hore ka dhacday dugsi ku yaala gobolka florida ee dalkan maraykanka dadka arrintan u dhaqdhaqaaqa ayaa qoraallo arrimahan la xiriira internetka ku faafinayay iyagoo magacaabaya ganacsiyada qiimo dhimista u sameeya dadka xubnaha ka ah ururka hubka si ay cadaadis ugu saaraan sharikadaha inay xiriirkaasi u gooyaan ururkaasi sharikadaha soo afjaray qiimo dhimistooda barnaamijka hubka ee xubnaha n r a maalintii jimcihii ayaa waxaa ka mid a sharikadaha caymiska ee metlife car rental company iyo weliba symantic corporation oo ah shirkad samaysa barnaamijka antiviruska toogasho afar iyo tobankii bishan ka dhacday gobolka florida ayaa kicisay mawjado dibadbaxyaa oo ka dhacay gobolkaasi caasimadda tan washington iyo weliba meelo kale oo maraykanka
madaxweynihii hore madaxii hore ee ololaha madaxweyne donald trump paul manaford iyo ree gates ayaa cadaadis badan uu uga yimid guddiga baaraya faragelinta la sheegay inuu ruushku ku sameeyey doorashadii maraykanka ka dhacday waxay kala qaateen go'aamo kala gedisan ree gates ayaa qirtay dembiyadii lagu soo eedeeyey laba ka mid a halka paul manafordna uu wajahayo eedeymo hor leh regates oo shan iyo afartan jira ayaa tegay maxkamad federaal oo ku taala magaaladan washington d c ee dalkan maraykanka si uu u qirto hal dembi oo ku saabsan inuu ka soo horjeestay dalka maraykanka iyo mid labaad oo ah inuu been u sheegay f b i-da gaar ahaan guddigii uu hogaaminayey robert moller ee baaraya faragelinta la sheegay inuu ruushka ku sameeyey doorashadii maraykanka ka dhacday ee donald trump lagu doortay halkaad warkaasi kala socoteenna waa idaacadda v o a oo toos idinkaga imaanaysa magaalada washington haatanna muqdisho inta la xaqiijiyey ugu yaraan afar iyo soddon qof ayaa ku dhintay weeraro iyo qaraxyo isxigxigay oo xalay fiidkii ka dhacay magaalada muqdisho mas-uuliyiinta caafimaadka ee isbitalka madiine ayaa xaqiijiyey dhimashada sagaal iyo labaatan qof dowladda soomaaliyana waxay sheegtay in ay dileen shan ka tirsan maleeshiyadii al-shabaab ee weerarada ku lugta lahaa wararkii ugu dambeeyey ee khasaaraha iyo weeraradii xalay muqdisho ka dhacay waxaa noo soo diray xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ugu yaraan sagaal iyo labaatan qof ayaa ku geeriyootay weeraro iyo qaraxyo xalay ka dhacay meelo ka mida magaalada muqdisho weerarka hore ayaa ka dhacay afaafka hore ee hoteelka doorbin oo u dhow xarunta hay-adda nabad sugidda iyadoo weerarka labaadna uu ka dhacay agagaarka xarunta madaxtooyada ee villa soomaaliya qaraxyadan oo geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaan ilaa iminka la ogeyn tirada rasmiga ee wax ku noqotay marka laga soo tago qiyaas arrintaasi la xiriirta oo ay bixinayaan goobaha caafimaadka ee magaalada muqdisho cisbitalka madiina ee magaalada muqdisho ayaa la geeyey meydo tiradoodu gaarayso toddoba-iyo labaatan qof waxaana sidoo kale cisbitalka ku geeriyooday laba ruux oo kale taasoo tirada guud ee dhimashada ka dhigaysa sagaal iyo labaatan ruux sida uu ku waramayo cabdulqaadir xuseen maxamed oo ah madaxa caafimaadka ee cisbitalka madiine ee magaalada muqdisho tiradan soo gaartay xalay qaraxyadii iyo shaqaqooyinka magaalada ka dhacay waxaa istaalka seexinay sagaal bukaan oo afar ka mid a ay ahaayeen dhaawacyo culus oo lagu sameeyey qaliimo caloosha ah laba ka mid ah adeegga caafimaad ay u baahnaayeen waa u samaynay dibayna u noqdeen sidoo kale tirada dhimashadana loo keenay istaalka ayoo dhintay waxa waaye labaatan iyo toddobo laba ka mid ah meydadkaas waxay isku noqonayaan guud ahaan sagaal iyo labaatan laba ka mid ah istaalka ayoo hawlihii caafimaad loo wada ay ku dhinteen sababo jira awgeed wasiirka amniga xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed abuukar islow ducaale oo xalay saqdii dhexe saxaafadda la hadlay ayaa si kooban uga warbixiyey qaabka uu weerarku u dhacay waxaan nimanka dhagarqabayaasha oo shacabka soomaaliyeed inay kumaadaan mar hari haween ay isku dayaan waxay dhacday in meesha fiyaad la yidhaahdo ama hoteelka doorwin baarkinkiisa ay baawur la beegsadeen halkaasna waxaa goobtaas markaas maraayay dhallinyaro badan oo ka soo baxday liida ka timid sidoo kale dad kaleo dumar haweenoo meesha wax isaga gadgadanaaya marka dadkaasay meesha ku laayeen sidoo kale baawur kalaa jira iyagana ay kusoo beegsadeen dhinacan siidkan ay kasoo galaan ciidamado halkaas aad aad ugu ammaanayna ka hortegeen markay ciidamada kasoo baxsadeen xabadaha lagu furo baawurka meesha ku qarxay sidoo kale waxaa la socotay shan naftood haligayaa ah shantaasna waxawaa ciidankan aad aad ugu ammaanaya goobta ay ku dileen maxamed abuukar islow ayaa dhanka kala sheegay in dadkii ku dhaawacmay qaraxyadii xalay ee xaaladooda caafimaad wax looga qaban waayo gudaha dalka ay u qaadi doonaan dalka dibaddiisa waxaan shacabka soomaaliyeed mar in badan hore uga codsan haddana ka codsanaynaa inay xogta la wadaagaan ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan waxaan leenaha annaga marna maniijabayno dadaalka ay ku jiraan ciidamadana qaybahooda kala gedisan iyo annagaba marna ma gaabin doonno ilaa aan ka soo afjarno qarax inuu ku dhaco waddanka soomaaliyeed dadka dhaawacna hadduu alla yidhaahdo subxaana wa tacaala waa la tacaali doonaa wixii dalka dibadiisa u baahan waa loo qaadi doonaa hadduu ilaahi yidhaahdo allaha bogsiyaan leenahay dhinaca kale cumar geedi cabdi oo ka mida ehelada askari nabad sugida oo xalay qaraxyadii iyo weeraradii muqdisho kadib ay dileen ciidamada amisom ayaa ka warbixiyey qaabka loo dilay askarigaasi waxaana uu codsaday in sharciga la hor keeno ciidankii falkaasi ka dambeeyey ninkaas waxaa weeye shaqa qaran baa lagu dilay jegboonti wuu haystay askartii waardiyaha ayd buu ka mid ahaa waa loo yimid xabbadaa lagu dhuftay laba xabadoodaa lagu dhuftay halkii lagu dilayaana lagaga tegey jegboontigiina xoogay ku dhaafeen waxaan dalbanaynaa oon dowladda federaalka ka dalbanaynaa ummadda soomaaliyeed ka dalbanaynaa waxaannu ka dalbanaynaa sidii ugu degdegsinyaha badan walaalkaana nimankii dilay sharciga in la hor keeno oo la mariyo tallaabo sharciga waafaqsan xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
allaha u naxariistee waxaa xalayto magaalada muqdisho ku geeriyooday wariyihii v o a ee magaaladaasi axmed xasan colaad oo xanuun deg dega uu la soo darsay axmed allaha u raxmadee waxaa wixii ugu dambeeyey ee idaacaddan uu u soo sameeyey uu ahaa barnaamijkii faaqidaada toddobaadka ee jimcihii idaacadda ka baxay cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan ku eegaya taariikh nololeedkii weriye axmed xasan colaad oo muddo dheer la soo shaqeeyey v o a allaha u naxariistee weriye axmed xasan colaad maanta ayaa lagu aasay qabuuraha barakaad ee muqdisho iyadoo aaska marxuumka ay ka qayb galeen ehelo iyo saaxiibo siisa gootiyey maxamed muuse cabdi waa mid ka mid a ehelada axmed xasan colaad wuxuu naga waramay v o a taariikh nooleedkii uu ka xasuusto colaad axmed haddaan taariikhdiisa ka warbaxsho axmed wuxuu horta ku dhashay meesha layidhaha degmada ceeldheer gobolka galguduud wuxuuna dhashay kun sagaal boqol toddobaatan iyo saddexdii inta anigu aan ka aqin aan la soo koray nin aad u dabeecad badan oo aad u wanaag badan oo ii sheeg ka mid ahay ceeldheerna wax ku soo bartay ilaa dugsiga sare ilaa cilmiga ceeldheeroo ku soo bartay marka annagu intaan ka ognahay axmed dabeecadiisu dabeecad aad u wanaagsan oo aad macnaha u wanaag badanay ahayd marka insha allahu tacaala ilaahi subxaana wa tacalana waxaan uga rajeynaynaa in jannada ilaahay ka waraabiyo muxuu ahay intaan ku naqaynana wanaagaan ku naqayn axmed
muxuu ka tegay ifka caruur iyo xaas carruur iyo xaas ifka intaan hadda ognahay afar wiil iyo laba gebdhood ayaan ognahay iyo laba xaas intaas baan ognahay hadda
xasankaafi cabdiraxmaan qoysta oo ka tirsan idaacadda v o a laanteeda afka soomaaliga waxay muddo dheer soo wada shaqeeyeen marxuum axmed xasan colaad oo hadday ka wada tirsanaayeen v o a wuxuuna iga warramay taariikhdii nooleed uu ka xasuusta colaad lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun ma dhinta waa ilaahay axmed xasan colaad saaxiibkeen qaali ah ayaa naga geeriyooday caddii ugu horraysay aniga isaga aannu ka soo wada shaqaynay waxay ahayd s t n kadibna waxaannu ka wada shaqaynay hoon afriig markii dambena waxaannu isla joognay idaacadda iminka aannu wada joognay v o a allaha u naxariisto saakay wixii ugu horreeyey aan maqlo waxay ahayd geeridiisii runtii ilaa hadda ma aqaan maskaxdaydu ma joogto caadi miihi aniga dhan waxaad mooddaa in waran la igu taagay xaqiiqdii markii aan maqlay geeridiisii waayo wuxuu ahaa nin aad aan isugu fiicannahay inta badan aan isxiriirinno shaqo badan ay naga dhexayso axmed waxaa lagu yaqaanaa dabeecad wanaag iyo dulqaad fara badan wuxuu ahaa nin shaqaalaha inta badan wada kulmiya bulsho badan kuleh magaalada muqdisho dhexdeeda wuxuu ahaa nin dadka sharfo aadna u qadariya waxa uu ahaa nin inta badan runta kaala hadlaya oo jecel wanaagga zaynab abuukar maxamed oo ka tirsan wariyaasha v o eda laanteeda afka soomaaliga ee ka howlgala magaalada muqdisho axmed colaad waxay wada qabteen shaqadii ugu dambaysa uu qof la sameeyo maalintii khamiista innaa lilaahi wa innaa ileyhi raajicuun allaha u naxariista walaalkeen axmed xasan colaad oo muddo dheer aan soo wada shaqaynay axmed anigu waxaan ahaa qofkii ugu dambeeyey oo ka tirsan v o eda shaqaalaheeda oo ay axmed wada shaqeeyaan maalintii khamiistii axmed waxaan isla joognay munaasabad maxadka heritage uu soo qabanqaabiya oo hotel jaziire muqdisho ka dhacay oo madaxdii amisom su-aalo lagu weydiinayay kadibna waxaan isla gaarnay ilaa sagaalka fiidnimo axmed maalinta horta waxaa iga muuqday daal badan wuxuu sheeganayay xanuun waa dareemaysa qof xanuunsan inuu yahay hase ahaatee xanuunka ma ahayn mid uu axmed la jiifay waxaan xasuustaa intaan wadada kusoo soconay axmed in waxyaabo badan oo arrimaha shaqada la xiriiro inuu igala hadlay wuxuu sheegay in qofka biniaadamka wanaagiisa midka ugu weyn inuu yahay horta in qofka uu ixtiraamo guud ahaan dadka wuxuu ahaa qof dabci wanaagsan kulmiya shaqaalaha qeybahooda kala duwan axmed allah u naxariista weriye cabdifataax galgacal wuxuu ka howlgalaa warbaahinta goobjooga muqdisho sanadihii ugu dambeeya saaxiibo dhow ayay ahaayeen axmed xasan colaad wuxuuna ka mid ahaa dadka ugu horreeya xalay xilli dambe maqla geerida marxuumka allah naxariisto saaxiibkay axmed xasan colaad aniga iyo isaga horta waxaan isbaranay labada kun iyo shantii oo wakhti aada u fog ah intaasna runtii waxaan ahayn dad iska warhaya walow adii hadda labadii sano ugu dambeysay aan aada isugu dhoweyn oo saaxiiba dhow ahayn maaragtaa wax badanna aan iska caawin jirnay labadeennaba runtii qof ahaan waxaan ka aqaanaa markaan eego inuu ahaa qof aada wanaagsan asxaab badan leh bulshada maaragtaa ku dhex jiro qof maxay ahayto intuu isaga danaysanaya iyo intuu maaragtaa de bulshada u danaynaya ay kala badnaayeen saaxiibo badan ku dhexleh dadka waxaan ku soo koobi karaa un inuu yahay qof aada wanaagsan dabcan dadkana aada u soo dhoweyn jiray mana ku arag weligii isagoo dagaalamaya ama maxay ahayto dhibaato qof u geysanaya ama laga sheeganaya fanaanka soomaaliyeed ee farxaan xidig oo ah iskuduwaha xafiiska wacyigelinta ciidamada qalabka sida ayaa la soo xiriiray idaacadda v o a isagoo ka taasiyeeya geerida marxuum axmed xasan colaad xasan colaad walaalkii maanta way naga hooseeyaa naxariistii janna allaha ka waraabiyo waxaan aad iyo aad iskugu dhoweyn cabdiqaadir waayadan dambe oo dhan waxaan kala qayb geli jiray barnaamijyada dood gaaban uu sameeyo mar walba v o eda wuxuu ahaa nin wadaniya wuxuu ahaa nin dadka jecel nin afgaaban idib badan salaadsalaad aan ku darin markaa aad iyo aad jiiraanyo ay igu tahay xalay saaka markaan v o eda dhegaystay warkii u horreeyey layidhi allahu naxariisto axmed colaad layidhi waxa weeyaan aad iyo aad baan uga naxay waayo soomaalidu waa tii hore oran jirtay geeridu nimaan garanayn iyo geeljiray ku roon tahay oo qofka kolkuu dhinto maaragtay eenad garanayn dee allah u naxariiso meese markuu qofka aad istaqaanin maanta cabdiqaadir si aan isku garab fadhino ama aan u wada hadlayna aan mar walba u wada hadli jirnay maalintii waxaan wada hadli jirnay shan jeer lix jeer marka ninka aan aad iyo aad isugu dambeynay muqdisho ama soomaali ama ehelkaba ugu dambeeyey aan annagu aad u wada xidhiidhno ayuu ahaa colaad siihayaha wasiirka warfaafinta ahna wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ayaa ka tacsiiyey geerida ku timid weriye axmed xasan colaad oo xala saqdi dhaxa ku geeriyooda muqdisho innaa lilaah wa innaa ilayhi raajicuun cabdulqaadir okey v o a muqdisho
aad uu umahadsan yahay cabdulqaadir okey annagana waxaanu leenahay allaha u naxariisto saaxiibkeen axmed xasan colaad markanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka waxaa la diyaara jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dhegaystayaal haddii aynu ku horreyno barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka madaxweynaha ismaamulka soomaalida etoobiya maxamed cabdi cumar ayaa cafiis u fidiyey ilaayo kun iyo shan boqol oo maxbuus oo etoobiya ku xirnaa muddooyinkii ugu dambeeyey kuwaasoo xabsiga laga sii dayay sida ay ku warantay toddobaadkan wakaalada wararka ee royters dadkaasi waxaa qaarkood ay ku eedaysanaayeen arrimo ay ka midka yihiin dhaqdhaqaaqyo nabadda ka dhankaahi oo lagu soo eedeeyey inay ka samaynayeen gudaha ismaamulka soomaalida etoobiya guddiga baarlamaanka u qaabilsan arrimaha canshuurta iyo ganacsiga ayaa toddobaadkan waxa uu waxba kama jiraan ku tilmaamay oo sharci darrana uu ku sheegay inay yihiin canshuur lagu soo rogay ganacsatada gobolka banaadir arrintan waxay ka dambaysay kadib markii wasaaradda maaliyadda oo canshuur ku soo rogtay ganacsatada iyo ganacsatada oo ka gadooday canshuurtaasi sheegayna inaysan shaqayn karinin muddana uu hakadgalay hawshii ganacsiga ee suuqa weyn ee bakaaraha ee muqdisho qaybaha dambe ee barnaamijka ayaannu qodobkani ku qaadaa dhigi doonnaa dowladda maraykanka ayaa toddobaadkan waxa ay sheegtay in weerar ay ka geysteen gobolka jubbada hoose gaar ahaan meel u dhow degmada jamame ay ku beegsadeen xubno shabaab ka tirsan ayna saddex ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab ay goobta ku dileen baarlamaanka maamul goboleedka koonfur galbeed ayaa toddobaadkan kulan ay ku yeesheen magaalada baydhaba ee xarunta kumeelgaarka ee maamulka koonfur galbeed waxa ay ugu codeeyeen xilliga doorashada madaxtinimada ee maamulka koonfur galbeed ay dhici doonto kulankaasi ayaa waxaa xubnaha baarlamaanka isku raaceen in doorashada madaxtinimada la qabto toddobiyo tobanka bisha nofembar ee soo socotay sannadkan shariif xasan sheekh aadan oo madaxweyne ka ah maamulka koonfur galbeed ayaa hore waxaa u soo doortay ergo soo dhistay maamulka koonfur galbeed waxaase la filaya in xubnaha baarlamaanka ee maamulkaasi ay iyagu hadda doortaan madaxweynaha maamulkaasi hoggaamin doona sannadaha soo socda ciidamada ammaanka ee magaalada boosaaso ayaa toddobaadkan toogasho waxa ay ku dileen nin la sheegay inuu ka tirsanaa kooxda al-shabaab oo isku dayey inuu toogasho u geysto askari ka tirsan ciidamada maamulka puntland tani waxay ka dambaysay kadib markii ay israsaaseeyeen ninka la dilay iyo askariga gudaha magaalada boosaaso gaar ahaan goob laga raaco gaadiidka dadweynaha saraakiil ka tirsan ciidanka amniga ee boosaaso waxay sheegeen in laba ruux oo kale oo la socday ninka la dilay ay goobta ka baxsadeen kuwaasoo doonayay inay dilal u geystaan askarta maamulka puntland ciidamada ammaanka magaalada hargeysa waxay toddobaadkan xabsiga u taxaabeen agaasimihii telefishinka universal ee magaalada hargeysa maxamed caabi digaale somalilan inkastoo aysan ka hadleen xarigga wariyahaasi waxaa haddana hay-adaha xuquuqul insaanka iyo kuwa suxufiyiinta u dooda ay sheegayaan in maamulku uu dhibsaday war tv-ga universal uu baahiyey bishan aynu ku guda jirno ee februari ururka difaaca suxufiyiinta ee caalamiga ee c p j ayaa waxa uu ku tilmaamay xariggaasi midaan sharciga waafaqsaneyn waxaana uu ugu baaqay somalilan inay si deg dega u sii dayso wariyahaasi waa ta aynu ku soo laabana dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka wasiirka maaliyadda soomaaliya doctor cabdiraxmaan ducaale beele ayaa toddobaadkan waxa uu canshuurqaadista iibka ee alaabooyinka jumlada ahay uu sheegay in ay muhiim u tahay dowladda soomaaliya islamar ahaantaasina ganacsatada ugu baaqay inay bixiyaan ganacsatada oo arrinkaasi ka gadoodayna muddo ayay shaqo joojin ka sameeyeen suuqa weyn ee bakaaraha ee muqdisho arrintaasi waxaa sidoo kale soo farageliyey guddiga baarlamaanka u qaabilsan ganacsiga iyo canshuuraadka oo ku tilmaamay canshuurtaasi wasaaradda maaliyaddu ay soo rogtay inaanay sharci ahayn haddaba muxuu yahay isqabqabsigani muxuuse salka ku hayaa maxaase la gudboon wasaaradda maaliyadda iyo sidoo kale ganacsatada guud ahaanba arrimahaasi waxaa la falanqaynayaa faarax maxamed cali faarax buluu oo ah madaxa fagaaraha forum islamar ahaantaasina suxuufi ka faallooda arrimaha soomaaliya waa mahadsantahay jamaal runtii isqabqabsigan iyo sharciyada cusub ee wasaaradda maaliyadda soo gudbisay sidaan ognahaba waxay sanadka ku hayaan in ganacsatada laga qaado lacagaha canshuurta ah ee badeecada ah ee dekeda kasoo dega iyadoo intaan weliba suuqa la geenin laga qaadayo lacagta canshuurta ah runtiina sidaan ognahay waddanka soomaaliya oo dakhligiisa iyo weliba budjetkiisa uu yahay mid aada u kooban markaan fiirinana laba boqol toddobaatan iyo afar milyan uu yahay miisaaniyadda sanadkan ee dowladda ku shaqaynayso waxaa muhiim u ah inay qaado canshuur si kasta oo runtii ay ku qaadi karto ganacsatadana runtii ayagana waxaa la gudboon inay ayaguna canshuurta bixiyaan sababtoo ah dowladdu waddankay maamushaa laakiin dalka muwaadiniinta soomaaliyeed oo dhanaa wada leh hadday ganacsato ahaan lahaayeen iyo hadday dad caadiha oo maaragtay normal u nool ay ahaan lahayeen
waata waxyaabaha ay ganacsatada ku doodayaan waxaa ka mid ah inkastoo doodooda ay badan tahay in lacagtuna ay ku badan tahay lagu soo rogay aysan suuragal ahayn in lacag badeecooyinkoodii aanay suuqa geysanin haddana canshuur kale la duldhigo arrintaa bal ka waran
waa mahadsantae jamaal runtii waxaa lacagta laga qaadaya ganacsatada sales taxigaas badeecada lagu soo rogay waa boqolkiiba shan sida la sheegay oo weliba sharciga maaragta wasaaradda maaliyadda ay soo gudbinaysa ay ku qorayso laakiin hadda waxay maaliya wasaaraddu qodsatay codsatay boqolkiiba hal oo ah saddex marka loo qaybiyo alaabta in qayb kaliya la canshuuro midaasoo runtii u muuqata asxaan weyn oo dowladda u sameynaysa ganacsatada wadamada aan dariska lanahay sida ama kenya ama wadamada kaleo geeska ku yaala iyo uganda oo kale iyo sales taxigaas shanka shanta percent laga qaadayo ganacsatada soomaaliyeed runtii waa wax ka badan eighteen percent ama boqolkiiba sideed iyo toban wadamada kaleo hore u marana iskaba dhaaf warkeeda arrintan marka ah in ganacsatadu ay leeyihiin waxaan joojinaynaa ama suuqaan xirayna runtii waa wax laga yaabo inay maaragtay ay si qalada ay ay ay u fahmeen ayagaa runtii dani ugu jirtaa inay bixiyaan canshuurtaas five percentiga sababtoo ah waddanka lagama qaado canshuur kale oo ay ahayd in laga qaado ganacsatada sida runtii aan ognahay waddanka lagama qaado corporate taxi waxa la dhaho oo shirkadaha waaweyn oo waddanka ka shaqeeya ama xawaaladaha ama telecommunicationka ama dhismaha midkoodna lagama qaado waxaan kaloo laga qaadin property taxi ama ganacsatada guryaha iyo maaragtay hantida qofku wuxuu leeyahay alaabta sida gaarka u hantida leeyahay qofka uu leeyahay waxaan kaloo wadanka laga qaadin individual taxi ama dadka caadiga ah sida maraykanka ama yurubta oo kale ah dadka caadiga ah waa la canshuuraa sanadkii intii soo gasha ayay canshuur ka celiyaan oo san walba mar celeen taasina ma dhacdo waxa kaliya oo hadda dowladda codsatay waxay tahay si dakhligeeda iyo budgetkeeda kor ugu qaado in five percent lacagaha badeecada laga qaado runtiina taasi eh, waxay u muuqataa in eh, ay ay dowladdu ku saxsan tahay ganacsataduna inay fahamto ayaa laga rabaa wadankan canshuur in laga qaado eh, waa muhiim sababtoo ah ma shaqayn karo ilaa la helo lacag dowladdu ku shaqeyso lacag ciidan ku shaqeeyo lacag waxbarashada iyo maaragtay caafimaadka la geliyo lacag infrastructure wadooyinka lagu dhiso lacag aeroboor iyo dekado lagu dhiso ilaa la helo Waa tahay.
maaragtay eh, ma- suuragal ma ahan in ammaankeenu hagaago waa ta adoo soo koobaya wakhtiga aada noo hayaa ee su-aashaan ku weydiina waxay tahay dad badan baa shaki ka muujinaya lacagtaa la qaadayo marka wax- sida loo qaadayo adeeg ma lagu samayn karaa bal awooddaasi hadda ma leenahay oo soomaaliya ma leedahay waa maxsanta jamaal runtii eh, sanadihii ugu dambeeyey eh, horumar iyo process eh, progress ayay dowladdu ka sameynaysa inay awoodeeda ay kor usoo qaado oo shilinkii loo dhiibo oo dadku ku aaminaan ay wax ku qabato oo aan la masuq maasuqin waxaana runtii hadda muuqata sanadkan inay dowladdu ay ay ay runtii ay ka dhabeynayso arrintaas oo la xisaabtan iyo accountability ay dhicayso oo maaragtay eh, ay- ay muuqato waana ku jirtaa runtii budgetka dowladda ay soo gudbisay eh, oo baarlamaanku ansixiyeen december sanadkii hore in iskuullada waxbarashada ama hay- wasaaradda waxbarashada iyo wasaaradda caafimaadkaba budget aan weligeed hore loo siin in loo siiyo marka waxaan aaminsanahay in Waaya.
runtii ay ay ku bixi karto ay ay eh, meeshii loogu talagalay sidoo kale doodda ganacsatada waxaa ka mid ah maxaa keenay in mu- magaalada muqdisho keliya lagu soo rogo canshuurtan taa bal ka waran waa maxsanta jamaal runtii eh, taas waxay u eg tahay in eh, dowladdu hadda awoodeedu ay xoogaa iska yaro kooban tahay laakiin inay dadaal ku jirto inay ay gobolladana ay ay ku baahdo awoodeeda ay canshuurta qaado laakiin ganacsada muqdisho haddii ay arkaan qof dembi ku jira inay yidhaahdaan ayaguna dembigaasaan gelaynaa ma ahan qofkii aan laga qaadin weli canshuurta ama diidani waa dembi wadanka shuruucdiisa u yaalla marka waxaan isleeyahay inaysan ku dayan eh, eh, ganacsatada kale oo ama weli laga qaadin ama hadda eh, eh, diidan waa tahay aad baad umahadsantahay faarax oo adaan mudan jamaal
faarax maxamed cali ayuu kaasi ah dhegeystayaal madaxa madasha fagaaraha forum khadka telefoonka ayuuna barnaamijka igala qayb qaadanayay dhegeystayaal isagoo jooga magaalada minneabolis ee gobolka minnesota intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka anigoo ah jamaal axmed cismaan ayaa idinla socodsiinaya tan iyo kulan dambe nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay jamaal axmed cusmaan iyo barnaamijkaasi dhacdooyinka toddobaadka inta haddaan kaga gudubno kusoo dhowaada barnaamijkii aad sugayseen ee rambalyada iyo heesaha ibraahim xasan daandurey iyo caashi ibraahim aadan oo aad uga barateen aan idinkaa dhexba
waa mar kale iyo barnaamijkeennii hambalyada iyo heesaha iyo toddobaad kale oo dhambaalladii ay dhegaystayaasha noo soo dirsadeen ibraahinow iyo heesihii aan ugu lari jirnay intabaan u hayno iyaguna dabcan dhegahay noo hayeen dhambaalka ugu horeeya ma adiga amase aniga waa dhinacaaga ibraahinow waa tahay hooyo aamine maxamed iyo maryan uulow cali iyo kaaho uulow cali iyo xabiibo uulow cali iyo adeer cabdulle cali waasuge iyo adeer cusmaan cali waasuge iyo adeer cabdulaahi cali waasuge iyo waxay yidhahdeen maxamed cumar waasuge iyo maxamed macalin cusmaan cagey iyo eedda xakiimo cali waasuge eedda aamine cali waasuge iyo eedda faadumo cali waasuge dhammaan dadkaasi waxa ay joogaan magaalada beledweyne muqokori iyo waxay yidhahdeen magaalada muqdisho waxaana jecel yihiin taaniyad inay u diraan muumin uulow cali iyo marwadiisa deeqa dhegey cabdulle oo gabar ay ugu dhalatay magaalada muqdisho ducaduna waa caashucuud ay leeyihiin ama daanduray cashaay waa ta ibraahim maad israacisid leen mar haddaad dhambaalkii waxaan akhrisay leenahay markaas ee, gabadhaasi allaha ka dhigo tii soo weynaata oo waalidkeed iyo dalkeeda iyo dadkeedaba anfacda anigana aamin ayaan raacinayaa heesta ugu horeysa ibraahin oo aan filayo in dhegeystayaal badan ay si weyn uga heli doonaan waay waa inay soo xusuusin doonto intaada soo qaban balaan dhambaalka dhinacayga ugu horeeyana aan akhriyo waxauu dhambaalka naga soo gaaray adeer maxamed xaashi faarax adeer cabdulaahi axmed lugey waxa uu ku magac dheeryahay qooja iyo adeer jamaal xaashi dhuxlow adeer cabdikariin cartan faarax eedo faadumo mire colaad iyo sidoo kale eedo caagan warsame geedii eedo racwi xalane dhoore eedo shamso nuur xaydar eedo maryan cali sarey baa la yiri iyo sidoo kale eedo nadiifo maxamed cabdi iyo boosteeyo maxamed siyaad iyo bashiir cabdulaahi abshir axmed naasir cismaan faarax iyo bootaan axmed xalane cumar shooli sheekh muuse iyo cabdulaahi cismaan faarax iyo ugu dambeyntii cabdulqaadir maxamed faarax dulyar iyo dhammaan bahda saxaafadda soomaaliya baa layiri waxay tahaniyad iyo bogaadin u dirayaan saxafiga cilmi cismaan faarax boodhere iyo beelo maxamed xaashi dhuxlow oo meherkooda uu ka dhacay magaalada muqdisho afar iyo tobankii bishan februari ee sanadkan laba kun sideed iyo toban waxaay leeyihiin waxaanu u rajaynaynaa cilmi cismaan faarax boodhere iyo beelo maxamed xaashi dhuxulow meherkooda ka dhacay magaalada muqdisho inuu ku xigo aqalgal loo aayo ubad kheyr qabana lagu kala helo ibraahim mar haddii la yidhi saxaafaddii o dhan baa tahnid u diraysa cilmi cismaan faarax boodhere iyo beelo dhuxulow anigana iyo weliba adigana aan kugu dare hambali taalimid aan gaarsiinayna waa hagaaga heesta ugu horeysa en dhegeystayaasheena caasha usoo qabanayno waa ilow ilow waxaa wadajir ugu luqeynaya caashe cabdow iyo maxamed axmed kulu
amarka ilaahay baan la oolin karayne inanku arkuwaan doonayaay adhuwant siiyu ana ana mushtaaqa shuufak mimi mimi nataaka ukona wewe mimi mimi nataaka ukona wewe
amurha ilaahay ha eersan dhegaysan adigoo eedaysan habkahowsi adkaysan adigoo eedaysan habkahowsi adkaysan
taladiya raweenu ha raacin arruntii aanay sii adkaanin taladiya raweenu ha raacin arruntii aanay sii adkaanin oo dadku yaanu inu ogaanin oo dadku yaanu inu ogaanin somali carabi ingiriis sooxili furgada ilow ansisahaw
أبو من فضلك تفضل إبليس فرقة اللو أنسى السحاو
ma ilowna ma isuursamaana عليلها ما إلونا أودنتنا ما كيقنا yes yes ma ilowna uliyo dirked maahana عليلها ديو ها ma ilowna ma isuur ilow ilow iyo codadka maxamed axmed kuluc iyo caashe cabdo malika intaas haddaanu ku dhaafno dhinacii dhambaalada ayaan mar kale dib ugu noqonaynaa ibraahim oo mar kale haddaan aniga uun haddana ku celiyo dhambaalkan waxaa lagu soo bilaabay asalaamu calaykum v o a soomaali gaar ahaan baa la yidhi caashe iyo daandure waan idinka guddoona mid lamidana hawadaanu idiin soo marinaynaa marka xigaba yidhaahdeen waxaa hambaliyo aroos oo farxad leh diraya dhammaan reer cumar nuux dhammaan reer cali xeefow hooyo xaliimo maxamed suldaan ibraahim nuux iyo xaaji cabdi mahad cumar nuux iyo xaaji cabdi qaadir cumar nuux baa la yidhi iyo sidoo kale cali cumar nuux iyo ismaaciil cumar nuux iyo yuusuf cumar nuux iyo qureesho macalin aadan fartuun xaaji cabdi mahad nuurtoo xaaji cabdi mahad iyo sucaado xaaji xuseen iyo axmed cali cumar iyo cabdiweli faarax iyo jeexow shaale xuseen iyo nuur shaale xuseen dadkan waxay dhammaantood kala joogaan baa layidhi gaarisa nairobi iyo wajeer iyo dhadhaab waxaanay tahniid aroos oo farxadla u dirayaan boqorka iyo boqoradda baa la yidhi faraska iyo geeyada waa tahay xaaji xuseen cumar nuux iyo aafadiisa khadiijo cali xeefow oo ku aqalgalay wajeer gaar ahaan baa la yidhi aboqore ducada waa v o baa layidhi waata aqalgalkaas waxaan u rajaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii waara ubad khayr qabana lagu kala helo aamiin aamiin waxaa noo baaqayaa cabdi axmed nuur salinge iyo cabdulaahi axmed nuur salinge iyo cusmaan axmed nuur salinge iyo shukri yuusuf maxamed deeq yuusuf iyo cabdiraxmaan cali cumar jaamac abuukar yuusuf igraan jaamac abuukar iyo koroneel haadi yuusuf axmed madoobe iyo marwadiisa doctor maryan cali dadkaasi dhammaantood waxa ay kala joogaan dunida dacaladeeda waxaana ay hambalyo halkan jecel yihiin inay hawada u marayaan iyo heestanba maxamed axmed nuur salinge gacme iyo faadumo abuukar oo arooskooda uu ka qabsoomay magaalada muqdisho gaar ahaanna waxay yidhaahdeen suuqa xoolaha waxaana ay leeyihiin isku waara ee banaheyda kale si ubad kheyr qaba aamin ayaan anaguna leenahay dhambaalkana soo qabanayaan ibraahimna waxa uu naga soo gaaray aabe mukhtaar dhuxulow nuur hooyo faadumo dhicis cabdulle iyo aabe maxamed dhicis cabdulle iyo hooyo taliso cali iyo abti cali ibraahim maxamed wuxuu ku magac dheeryahay cali agoon iyo sidoo kale weriye maxamed xasan maxamuud oto dheere iyo aadan xasan maxamuud faadimo xasan maxamuud gini xasan maxamuud cabdulaahi xasan maxamuud habaryar sacdiya dhicis cabdulle iyo habaryar kutubey dhicis cabdulle iyo habaryar xabiiba dhicis cabdulle iyo cabdirasaaq mukhtaar dhuxulow cabdulaahi mukhtaar dhuxulow cabdishakuur mukhtaar dhuxulow iyo najmo mukhtaar dhuxulow waa dhammaan ilmo mukhtaar dhuxulow waxaa kaloo dhambaalka ku jira oon laga soo tegin xaliimo mukhtaar dhuxulow iyo xabiibo mukhtaar dhuxulow dhammaantoodna waxay tahniyada aroos u dirayaan cabdikariim mukhtaar dhuxulow iyo ismahaan maxamed dhicis oo dhowaan ku aqalgalay magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya gaar ahaan xaafadda suuqa xoolaha waxaan leenahay bay yidhaahdeen isku waara obad khayr qabana rabba ha idinkala siiyo anigana aaminayaan raacinayaa heesta xigta ee barnaamijka ibraahinow haddaan dhegaystayaasha usoo qabto waa hibooy codadka salaad maxamed habeenadan daraadda hurdadii ka tooso Ay.
hiboheede waa heesta muusiga uu ka jiibanaya waa heesaan aadka u jecla waxaad moodaa maantao dhan heesta iyo muusiga ibraahino in ay isu jiibinayaan marka waa hees aad iyo aad u qiimo badan salaad maxamed shardi salaad derbi iyo magool
hooyo codkii salaad maxamed ah iyo magool haddaan taas kaga gudubno caasha dhambaalkana waa dhambaal qurux badan waxa uu naga soo gaaray warsame sheekh cabdi oo loo yaqaano sheekh dacad iyo waxay idhahdeen xafso sheekh daacad iyo hooyadeed iyo naciimo sheekh xasan iyo cabdulaahi macalin ibraahim iyo yuusuf macalin ibraahim hooyo xaliimo macalin iyo waxay yidhahdeen ismaaciil macalin ibraahim iyo maxamuud macalin ibraahim iyo aamina macalin ibraahim iyo cashuura macalin ibraahim cabdifataax sheekh xasan cabdirasaaq sheekh xasan xaashin sheekh xasan maryan sheekh xasan hooyo dhiiran xuseen iyo cabdinaasir macalin cabdulaahi iyo maxamed macalin cabdulaahi iyo maryan macalin cabdulaahi iyo aabe macalin cabdulaahi iyo hooyo cataro xasan iyo cusmaan xasan ibraahim geley dhammaan dadkaasna waxa ay joogaan soomaaliya sacuudi iyo waxay yidhahdeen koonfur africa waxayna hambalyo iyo bogaadinba jecel yihiin inay gaarsiiyaan macalin maxamed macalin ibraahim iyo faayizo macalin cabdulaahi oo arooskooda uu ka qabsoomay burweyn gobolka hiiraan waxaana ay leeyihiin arooskiina allah ka dhigo mid aad kala kulantaan bashbashii barwaaqana eebana heedin kala siiyo ubad qeyb qaba aamin ayaa leenahay anigan aamin ayaan raacinayaa dhambaalkan aan soo qabanayana waa dhambaal tahniyada waxaana uu naga soo gaaray nasro towfiiq iyo cabdulaahi towfiiq iyo cabdifataax towfiiq dahabo ibraahim xaaji iyo khadiijo ibraahim xaaji casiiso xaaji dayib xaaji cabdimaalik xaaji korneel waraabe iyo sidoo kale yaasiin ibraahim iyo fardowso ibraahim maxamed ibraahim iyo jowhara luula iyo ugu dambeyntii baa layidhi muna cabditaajir dhammaantood waxay tahniyad aroosa u dirayaan arooska iyo aroosadda ifraax towfiiq xaaji iyo cabdulcasiis maxamed oo arooskooda uu ka dhacay magaalada wajeer ee gobolka waqooyi bari kenya ducada waa dhankiina baa layidhi arooskaasi waxaanu u rajaynaynaa in eebba uu ka dhigo midkii loo aayo owlaad qeyr qabtana lagu kala helo aamiin aamiin ayaan leenahay caasho dhankii heesa ayaan ku noqonaynaa gabdhuhu
maxay hadlayeen waxay leeyihiin ha baa hadlayaan miya
aye aan wada dhegeysanno codkii macaanaa ee fanaanka axmed cali cigaal
geedaha waxaa jira buxundhaalabaaso lugaka gulaalo gacmanabaaru yeele haddaad tahay mid gaareya haygu dayn galgalashada geedaha waxaa jira buxundhaalabaaso lugaka gulaalo gacmanabaaru yeele haddaad tahay mid gaareya haygu dayn galgalashada gobtan fariistaba melroob ku geylamay ama aargundaha dhigay ama goodir xadhigalay geed gobtan fariistaba meel roob ku geylamay ama aargundaha dhigay ama goodir xadhigalay geed gabdhuhu waxay ku baanaan guriyo miyeeni waxa guurka kugu diray garan maayo anigu gabdhuhu waxay ku baanaan guriyo miyeeni waxa guurka kugu diray garan maayo anigu ruux yaqaano gardaraada ka jecelo anigoo garowshale waxaad tahay ka gudaye axdigaynu goynay gormukula xumaaday goobtan fadhiistaba bilgeel ka dheelmaday ama goray ilmaha dhigay ama geesi ku cartamay geedyaadi goobtan fadhiistaba bilgeel ka dheelmaday ama goray ilmaha dhigay ama geesi ku cartamay geedyaadi gabdhuhu waxay ku baanaan guriyo niyeeli waxa guurka kugu diri garan maayo anigu gabdhuhu waxay ku baanaan guriyo niyeeli waxa guurka kugu
haddii godob aan ka qabay inaad golaha keento guddiyaan u saro isgalaasha weeye gurabaaska hoosiyo igadaa gilgilashada haddii godob aan ka qabay inaad golaha keento guddiyaan u saro isgalaasha weeye gurabaaska hoosiyo igadaa gilgilashada burxankayga baxaya wiil garabka jabaniyo welihii maruudiga shimbirkii guguulaha burxankayga baxaya wiil garabka jabaniyo welihii maruudiga shimbirkii guguulaha gedyaadi
waa tahay codkii axmed cali cigaal iyo heestii gabdhuhu intaas ayaan kaga gudbaynaa xaggii dhambaallada waxaa noo baaqay aabbo cumar ugaas maxamed iyo hooyo maryan aadan qaasin sucaado cumar ugaas iyo kowsar cumar ugaas hooyo jimcooy madoobe iyo habaryar faadumo aadan qaasin iyo abti cusmaan aadan qaasin iyo carruurtiisa iyo bashiir cabdulaahi cusmaan maxamed diiriye uuheliye iyo carruurtiisa waxay kala joogaan dadkaasi kenya iyo soomaaliya waxayna hambalyo u dirayaan maxamed cumar ugaas iyo luul xasan xaashi oo wiil uu ugu dhashay muqdisho oo ay leeyihiin wiilkaas allah ka dhiga kiisoo weynaada aamin ayaan leenahay anigana sidoo kale aamin ayaan raacinaya dhambaalkan waxaa lagu soo bilaabay marka hore waxaan salaamaynaa bahda v o a khaasatan baa layidhi caasucuudi ibraahim daandure waan idinka guddoonay mid la midana hawadaanu idiin soo marinaynaa marka xiga bay yidhaahdeen waa axmed cabdi shire waxa uu ku magaca dheer yahay dalxiisyare iyo maxamed sheekh axmed khaliif iyo cayduruus cabdikariim salmaan yare iyo faadumo cabdiweli sheekh iyo hiba cabdirasaaq waa hiba cabdirasaaq sheekh iyo safiya sheekh cabdi waa safiya sheekh cabdi weli iyo hindi sheekh barkhadle sheekh iyo sidoo kale hooyo faadumo cabdulaahi axmed iyo faadumo axmed dheere waxay kala joogaan ufayn iyo sidoo kale qubatayn baa la yidhi iyo qardho garowe iyo dangoronyo waxaanay halkan tahniyad aroos uga dirayaan mudanaha iyo marwadiisa baa la yidhi maxamed deeq sheekh cabdulaahi iyo marwadiisa fadxi macalin aadan oo meherkoodu uu ka dhacay magaalada garowe ducada waa xaggiina ibraahim ducada waa xaggiina ducada waa xaggiina ducada waa xaggiina bal markan qabo
aada ducada waa xaggeenna iyagana qaar baa maaragtay warqadaha ee isugu soo duceeya oo asxaabta ay jecel yihiin in ay ama u hambaliyaan iyagoo isguursaday ama owlaad eebakalisi u duceeya annagana intii maaragtay aan ducayn karra waa ducaynana casho waa taha laisu soo duceeyey marka arooskaas waxaan u rajaynaynaa in ilaahay uu ka dhiga midkii barakooba ubad khayr qabana lagu kala helo aamiin caasha haye bal xaggii heese haddaan ku noqonno dhankaaga ayaan u soo riixaya waa tahay dhankayga haddaad usoo riixday waxaan dhegeystayaasha usoo qabanayaa hees kaloo macaan waxaa ku luuqaynaysaa fanaanada lakax ajiwacays heestana waa jinow aan wada dhegeysano
heestaasina waxaa ay gebagaba u ahayd barnaamijkii hambalyada iyo heesaha oo ay nala socodsiinayeen daandure iyo caashacuud waxaanay sidoo kale gebagaba u tahay idaacaddayadii kala coladay inta ayaan kusoo gabagabaynaynaa jacfarow waxaana mar kale tacsi hawada u maraynaynaa ehelkii qaraabadii dhammaan uu ka geeriya saaxiibkeen axmed xasan colaad inta ka horaysana waa asxaabta v o a oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo
dambaysa
This program has come to you from the Voice of America, Washington.